aniga laga soo bilaabada labadii kun ee carta berigii jamhuuriyadda saddexaad lagu soo aasaasay ilaa maanta farxad ay ii tahay karaamo iyo waxaan dareemayaa eh, weynaan in madaxweynihii soomaaliyeed ee ugu horreeyey muddadaas ee ciidan ajnabi aan u ilaalinayn ee wiilal soomaaliyeed bas ay ilaalinayaan nasiib nasiib gaar ah oo alla isiiyey ilaahayna aan uga mahad celinayo waaye macrakada ama goob dagaalna waa meel goob dagaal maalinna waa guulaysan kartaa maalinna waa lagaa guulaysan karaa laakiin guud ahaan dagaalka annaga waa guulaysanay ceeldheer hadda ciidanimadeena way joogaan galhareerina waa kusii socdaan degmooyinkaas waa la xoreynaa hal degmo oo ka mid ah oo aan ogolnahay raalli ka nahay inuu shabaab sii joogo dalka kuma taalo sideedaba degmadee soo horeysay iyo tee dambeysay iyo tee istaraatiijiga iyo waxaas waa waa la kala waa la kala doodooran karaa hadafka ugu weyn hadda ee dhulkaasi degmo la yaqaano oo aan maanta la joogin oo horey ama loo tagay laga soo noqday ama weli aanan la tegin waa galhareeri iyo ceelbuur iyo galcad galcad oo iyadana loo sii dhow yahay galhareeri oo hadda lagu sii socdo ceelbuur dhinac kale looga soo socdo marka insha allahu dal dhulalkaas iyo degmooyinkaas oo dhammi mar dhowaa laga soo jeesanaya waana la xoreynaya insha allah